إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد baabkaa hore waxaynu ku soo marnay baabu shahaadati rajulayni calaa ru'yati hilaali shawaal bishan shawaal ramadaan ka dambayse lagu ciidayo waxaa laga maarmaana in laba nin ay arkaan xadiidkaa hore ayaana u daliila ninkaa isaga ah alxaaris ibnu xaatib la yidhaahdo ee amiiru maka maka amiirkeeda ahaa waxa uu maka amiir uga ahaa baa la yidhaahdaa taariikhda cabdmarwaan ibnu xakam amaba inankiisii cabdulmelig qolyaha qaarkoodna waxay sheegaan sanadii lix iyo lixdan inuu cabdilaahi ibnu zubayr halkaa maka uga ahaa oo dabcan isbedde waa joogay madaxdii halkaa ka mid ahaa asxaabi buu ahaa sida ka muuqanaysaba qowlkiisa cahida ilayna rasuulu llah waaya baabun fii shahaadati lwaaxid qof quraa markhaati ka noqon kara calaa ru'yati hilaali ramadaan bisha ramadaan bilashadeeda ama bilashada araggeeda aragga bisha ramadaan iyadoo loo dadaalaya qof qura inagu filan oo labada jeerba markan la afurayana cibaadada si aan looga degdegin ama loogu dadaalo laba qof baa lagama maarmaana dhammaystirkeedaa loo dadaalaya markan horena bilowgeedaa loo dadaalaya qof qura inagu filan can ibni cumara qaala wuxu uhi taraa annaasu lhilaal dadku bishii bay bidhaamiyeen ama sheedaaliyeen ama istuseen war meeda iyo itusiyo waahalkee faakbartu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama annii ra'aytu nebiga waxaan u sheegay anigu inaan bishii ramadaan arkay fasaamahu wuu soomay wa amara annaasa bisiyaami dadkiina wuxuu amar ku siiyey inay soomaan halkaa waxaa ka muuqda cad qof qura in lagu kaaftoomay qof qurana waa lagu ciidi karaa markaa hadday dee soddonkii dhammaadaan wuxuuna loo tixraacayaa soddonkaasoo lagu ciiday kii hore araggiisi aadaabtii soomka markaynu araggii wuxuu ku sugmayay ka soo baxnay aadaabtii soomkaynu gallay baabun fii tawkiidi asuxuur suxuurta in la cunaaba adag oo markaa islaamku dhiiriyey can camri bni lcaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi inna fasla maa shay waxa u dhexeeya inna fasla maa shayga u dhaxeeya bayna siyaaminaa soomkeenna wa siyaami ahli lkitaab iyo nimankii kitaabka la siiyey soomkooda waxa u kala saaraya aklatu saxar waa raashinka suxuurtoo la cuno koodu soomkoodu muu lahayn laakiin keenu wuu leeyahy nimankaa wax kastoo aynu kaga baydhaynaana waa muhiim idan markaa faa'iidooyinkuu leeyahy bay ka mid tahay mukhaalafatu ahli lkitaab aw mukhaalafatu asxaabi ljaxiim baabu man sama saxuura alghadaa qofka qada ku magacaabay suxuurtaa la sheegi waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam magacyadiisa suxuurina waa ka mid hadaana waa ka mid can ilcirbaad ibnu saariyata qaala dacaanii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asaxuura fii ramadaan saxuur bifatxi siimi waxa weeye raashinkii la cunaya ramadaan ayuu uhi u kaalay fa qaala wuxuu uhi halumma waxaad u kaalaydaa cirbaadow ila alghadaa'i almubaarak raashinka la barakeeyey marka faa'iidooyinkiisa waxaa ka mida inaynu barako ka helayno in gaalka lagu khilaafay iyo kuwii diimi hore haystay iyo inuu barakaysan yahay barakana marka aad la yidhaahdo badsashada way ka muhiimsan tahay oo tamarta iyo enerjiga lagu xamili soonka iyo ajriga laga helayo intuba halkaasay ku jiraan can abi hurayrata can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebigu waxau ihi nicma waxa u qiimo bato wanaagsan saxuuru lmu'min qofka muuminka ah waxa uu raashin ka dhigto uu ku suxuurto altamru almaqsuusu bihada almadxi almadkuuri tamr timirtaa wanaagsan wax lagu suxuurto marka laba su-aalood buu ka jawaabay oo fawaa'id suxuur iyo bima yutasaxaru bih maxaa lagu suxuuranaya waktigii suxuurta weeye kanina can sawaadat alqushayriyi samictu samurata bna jundub yakdub wahuwa yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ninkaasi wuxuu yihi asxaabiga samuro odhanayo khudbadaynayaan maqlay inuu nebigu yidhi laa yamnacanna yuu diidin laa yamnac laa yamnacanna min saxu min suxuurikum suxuurtiinna yuu idiin diidin adaanu bilaal bilaal adaankiisa walaa bayaadu lufuq iyo waaga beenta ah caddaankiisu alladii kaasoo yastadiiru karu duulaya karu kacaya waa ooga ama jiidhka waxaan aynu nidhaahno waaga waa waa beenaalaha adaanka bilaalna yuu idiin diidin waa habeene waagaa karu kacayaana yuu idiin diidin waa habeen marka waktigii suxuurta waxaa ka mid a mu-aadinkii oo adaankii hore adaamay waa waktigii suxuurta fajrulkaadibkii oo weli aan kii caddaan la gaadhinna waa waktigii suxuurta marka halkaa waxaad ka aragtay suxuurta waktigeeda in xagga dambe la marinayo oo aan habeenka xagga hore laga dhigayn can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi laa yamnacanna yaa uu u diidin axadakum midkiin aadaanu bilaalin min suxuuri suxuurtiisa yuu u diidin ha iska cuno fainahu adaan bilaal asxaabigaasi yu-adinu aw qaala yunaadi wuxuu dhawaaqa ama adaamaa liyarjica qaa'imukum wuxuu adaamay u adaamayaa si uu kii habeenkii cibaadaysanayay masaajidka uga noqdu guriga u tago ama uu yaro jiifsado wayantabiha naa'imukum kii nii hordayna si uu baraarugo oo suxuurta u cuno walaysa alfajru waagu ma aha an yaquula ay an yafcala inuu sameeyo haakadaa sidaa wajamaca yaxyaa raawiihi raawigani waxa uu kulmiyey kafey labadiisa gacmood ka sidaa yidhaahda maabu ka sidaa kor u kaca ma aha xataa yaquula haakadaa jeeroo uu sameeyo wamadda yaxyaa biusbuucayhi sabaabatayn jeer uu sameeyo sidaa ah far waaweyn buu ugu qoray nebiga oo walaysa alfajru an yaquula haakada waagu maaha ka kor isu taaga xataa yaquula jeeruu waagu sameeyo sidaa ah ka kor u kaca maaha waa ka hareeraha u kaca marka kolka horena raawiga inoo tilmaamayaa labadiisa kaf labadiisa gacmood buu kor u taagay markii dambe uu kakala fidaya ee fajru saadiqa ama waaga runta ah ishaarayeyna labada gacmood intuu sidaa isu saaray afkooda ayuu sidaa u kala dhaqaajiyey ka kor u kaca maahae waa ka hareeraha u kala ballaadha can dalqin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi kuluu washrabuu dadyow cuna oo cabba walaa yahiidannakum ay walaa yuscijannakum yuu idinka dirinin assaaticu ka kor u kacaya assaadic ka iftiimaya almuscidu ee kor u kacaya waa oogii kaasi yuu idinka iscaajinin ama yuu idinka dirinin ama yuu idinka idiin diidin cunadiiyo cabidda fakuluu washrabuu cunoo cabba xataa yactarid jeeroo u ballaadho lakum idinka alaxmaru kacasi jeeruu idiin ballaadho kacasi jeeruu axmarkaasi hareeraha u kala ballaadho marka diinta markuu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficil labadaba dadka wuu isu raacinayaa can cadiy bni xaatimin qaala lamaa nazalat hadihi alaaya aayaddani markay soo degtay suuratu lbaqara wa kuluu washrabuu buu ilaha yihi cuna oo cabba xataa yatabayana lakum jeeruu idin caddaado alkhayd alabyad miiqa caddi min alkhayd alaswad miiqa madow labadaasi jeer ay kala muuqdaan intaasuba aayadda markii hore soo degtay qaala wuxuu ihi asxaabigu akhadtu waxaan qaatay markay aayaddaasi soo degtay ciqaalan abyada wa ciqaalan aswada xadhig cadi iyo xadhig madow ciqaalku waa xadhigga xadhig cad iyo xadhig madow ayaan qaatay markaa isagu labadan xarku u qaatay mafhuumkiisii aayadda uu fahmayaa yaro qalloocday fawadactuhumaa taxta wisaadati markaasaan bartim barkimadayda hoosteeda ayaa saa u dhigtay fanadartu falam atabayan kolba waan eegaa waxba waa ii kala cadaan waaye ila waa isla madowey fanadartu falam atabayan intoon eego kolba ayay ii cadaan waaya fadakartu dalika lrasuuli lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam arrintii nebigaan u sheegayoo fadaxika wuu qoslayoo faqaala nebigu waxa uu yidhi ina wisaadaka ina wisa ina wisaadataka la cariidun طawiil barkimadaadu way ballaadhan tahay waanay dheer tahay innamaa huwa kaa laguu sheegayaa alleylu waannahaar waa maalinka iyo habeenka riwaayada cusmaan waxay ahayd inamaa huwa sawaadu leyl wa bayaadu nahaar miiqa caddina waa iftiinka sii tegaya ee habeenkii ee miiqa madoobi miiqa cada la sheegayaana waa iftiinka soo socda ee maalinta labada miiq miiqa caddi waa maalinkii miiqa madoobina waa habeenka wa sawaadu leyl wa bayaadu nahaar madowga habeenka caddaanka nahaar maalinka labada xadhiga la sheegaya waa kuwa marka sababtan uu yidhi barkimadaabaa dheer oo ballaadhan waxa weeye war barkimada dhan ee dee waagii kaa qarisay ninkaaga dhan ee waagii baryayey fahmi waayo marka ereygan waxaa lagu isticmaalaa aday leeyihiin qofka la leeyahy war waad yaro foorartaa hebelow dhiil baa kugu foorara ama siglankaagu saani uma shaqaynayo oo sooma qabanayo wixii loo sheegay waa saas wey yaro kaafil baa tay wartaa looma jeedo ee xarkaan caadigaa looma jeeda la qabso markaa waxaa soo degtay min alfajri intaas soo soconayso maragu malagu mar gaara keenay sida asxaabigii nabiga ka qoraya uu xusayo mar gaaraa nabiga intaa loo waxyooday wakuluu xataa yataba wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi intaasunbay ahayd min alfajri baa soo degto markaasuu nebigu yihi halkaa ku dar halkaa labada dhexdooda geli baabun fi rajuli yasmacu nidaa waalinaau calaa yadih waa qofkii aadaanka maqlaya iyada oo weelku wax ku cunayo ama ku cabayo gacanta ku hayo riwaayinka qaarkoodna walinaau ha fii yadi muxuu yeelayaa qofkaas can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau ihi idaa samica axadukum annidaa idaa samica axadukum annidaa midkiin hadduu adaanka maqlo walinaau calaa yadi ama fii yadi iyadoo weelkii uu wax ka cabayay ama ku cunayay gacanta ku hayo falaa yadachu yuu dhigin xataa yaqdiya jeeruu ka dhammaysta xaajatahu baahidiisa iyo cunadiisa minhu weelkaa marka xadiidkuna waa saxiix culimada qayb ka midii daahirkiisay raaceenoo waxay leeyihiin aayaddu khasisaya xadiidka macnaheeduna waxa weeye cuna oo cabba ilaa uu idiin caddaado markuu caddaadana weliba kii gacanta ku hayaa wuu sii dhammaysan karaa oo waxay leeyihiin dee aayaddii soo aragnayoo yatabayana baa la yidhi kana xaaladana waa xaaja khaas mustaqna ka markaa isagu dhammaystiraya ha sii dhamo ha ku dhammaystiran isagoo haya haddii la eedaamay ha kaa kamilo intii aadaanku soconayaba culimada jumhuurku laakiin saa uma badna waxay leeyihiin adaankani waa adaan ka horeeye waktigii adaankani la yidhi adaanka oo haddii la aadaamo adigoo cunaya sii wad waa adaan aan ku dhicin waktigii waktigu marka uu ku dhaco in la joojinayo intaasoo adilaa baynu soo aragnay markuu cabdilaahi adaamo joojiya aayadii baa tabayun iyo caddayn sheegtay markaa waxaa la iska eegayaa ma aha adaanka ee waa iftiinka marka haddii adaankii ka horreeyey iftiinkii waaga waa la cuni karaa haddii iyadoon la adaamin iftiinkii yimidna dee lama cuni karo ma odhanaysid weli lama adaamin hadduu muadinkii habsaamay oo waagii dilaacay maxaad samaynaysa dee waad joojinaysa adaankii maad eegina iftiinkii baad eegtay wuuba iska seexday wadaadkii adaamayeyna marka iftiinkii baa ku joojiyey xataa yatabayana sidoo kale taa cagsigeed wadaadkiibaa wuxuu adaamay iftiinka ka hor dee joojin maysidoo iftiinkii lama gaadhin oo xataa yatabayana lama gaadhin qolyaha qaar ka midiina waxabay leen waa kii maqribkaba idaa samica axadukum nidaa wاlinaau calaa yadi adigoo afurkii u diyaara haddii aada haysato oo la adaamo tee dhammayso oo hadhigin ilaa aad ka dharagto maqrib ha tegi qowlkaasina wuu jiraa saasay u badan yihin si nusuusta laysu waafajiya bay leeyihin baabu waqti fidri saa'il goorta uu afurayo qofka sooman ee ugu fadli badan oo inuu dedejiyo afurka can cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau idhi idaa jaءa alleylu min haahuna habeenku markuu jihadaa ka yimaado bariga wadahaba annahaaru min haahuna maalintuna ay ka sii libidha halkaa galbeedka waqaabat ishamsu qoraxduna ay dam tidhaahdo faqad afdara saa'im kii soomanaa wuu afuray macnaha ha afuro marka waxaa la iska eegayaa waa qarsoomidda qoraxdu isheenna ay ka qarsoonto laakiin waa inaan fooqna ku gudbanayn buurina inaga gudbanayn can cabdillaahi bni abi awfa qaala sirna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabigaasi wuxuu nebi maxamed baanu raacnayoo wa huwa saa'imun isagoo sooman falamaa qarabat ishamsu markay qoraxdii jam tidhi qaala wuxuu uhi yaa bilaalu bilaalow inzil fajdax lanaa orodegoo inoo barax fajdax lanaa caanaha iyo saloolka ridqane boodharka ama budada ah budaa laga dhigi jiray saloolka dabeedna markaasaa biyo lagu walaaqaya oo la cabaya inoo barax qaala wuxu uhi yaa rasuulallaahi low amsayta malaa waxa fiicnaan layd inaad yaro madoobayso qaala inzil fajdax lana ruuxan kuhi degoo aan cabna inoo barax qaala yaa rasuula allahi calayka nahaarun calayka nahaarun nahaaran miya a ina calayka nahaaran aa ismu inoo muaakhar ah maalin baa dushaada ah weli way kugu iftiimaysa qaala inzil fajdax lana war waxaan ku idhi waktiguu gaadhaye in la madoobeeyo looma baahno wey inoo baraxan cabni marka diidmo kama ahee waxaa laga yaabaa inuu isleeyay nebigu way seegtaye xusuusi fanazla fajadaxa intuu degay buu barxay fashariba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu cabbay sharaabki uma qaala wuxuu ihi idaa ra'aytum lleyl habeenkii markaa aragtaan qad aqbala min haahuna inuu bari ka soo qaabilo hirkii soo madoobaaday faqad afdara saa'im kii soomanaa wuu afuray siiqat lkhabar baa lagu sheegay wahiya macnaa siiqat lmr falyufdir isaa'im bay ka dhigantay ha afuro kii soomanaa waashaara biusbucihi qibala almashriq fartiisa nebigu wuxuu ku fiiqay calayhi salaatu wasalaam jihada bariga habeenkii hirmadowbaa halkaa kasoo qaabilaya oo daba socda kii maalinta markaa waktiga fadliga badanina waxa weeye qorax dhaca kadib in la afuro afurka la dedejiyo axaadiidta soo socotaa sii adkaynaysa oo waadixinaysa baabu maa yustaxabu min tacjiili lfidr wuxuu u baab yahay waxa la dedejinayo maa yustaxab wixii la suneeyey oo ah min tacjiili lfidr afurkii la dedejiyaa sunnaah can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalama laa yazaalu diinu daahiran diinta islaamku ma kama tegayso inay muuqato oy jirto maa cajala annaasu alfidr dadku intay afurka dedejinayaan lianna alyahuuda waannasaara yu'akhiruun labadii ibtilaysnaa ee naga ag dhowaa ee yuhuud iyo nasaaro way dibdhigaan afurka buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka kuwaasaa marba loo taagan yahay in la khilaafo akhlaaqda diinta dhaqanka qiyamka wax lagu waafaqaya ma jiro marka sunnaha nebiga inta la ogayunbay diintu oganta marka sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga tagana diintii dad kale ka qaateen oo way arax jabiyeen xadiidku wuxuu dhiiriyey tarjamada sida ku suganba marka la yaqiiniyo ama la ogaado qoraxdu inay dhacday in loo degdega afurka can abi cadiyata qaala dakhaltu calaa caaishata radia allahu canha ana wa masruuq ninkaa taabiciga wuxuu yihi aniga iyo ninkii ardayga caaishaha masruuq la odhanayay labada iyadaasaa cilmi u doonane caaisho u gallay faqulnaa yaa uma almu'miniin alaabtii ay asxaabta salaf kula dhaqmayeen weeye ooryaha rasuulka waxaanu ku nidhi hooyadii mu'miniintahay rajulaani min asxaabi nnabiy laba ninoo asxaabtii rasuulka ka mid a axaduhumaa yucajilu lifdaar wa yucajilu salaa midkood afurkana wuu dedejiyaa salaada maqribna wuu dedejiyaa والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة بدنا أفركنا وتبدقها صلاتنا وتبدقها قالت وحيت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة كأفركنا الددتشية صلاتنا الددتشية واكما قلنا وحن عبد الله ابن مسعود قالت وحيت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس النبي marka kale may doonanine kanun bay saxeexray dabetna waxay tihi kaasuun cuskada ka kale idinkaaba dee yaqaano iskaga baydhow qadaasadu iyo ama hufnaanta waxaale naska iyo tixgelinta asxaabigu haddii uu naska gafana asxaabiga la raaci maayo naska la raacaya marka caaisha saasay ku tarbiyeynaysa allah ka raali nooday baabu maa yuftiru calayh maa yuftaru calayh bisiiqati majhuul shayga lagu afurayo waa afurkiiba lasoo sheegay waktigiisii waxaana lagu xigsiinayaa maxaa ugu wanaagsane la isticmaalaya afur ahaan raashinkii can anas ibni malikin qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yufdiru wuxuu ku afuri jiray calaa rudabaatin xabado timirahoo xasiida qabla an yusalliya intaanu tukanin marka waa xabadahan cuscusube geedka laga soo jaree malabkooda iskale rudabka la idhaahdo in weli la miirin la tuujinin laga yaaba iminkaba in mararka qaarkood la keeno dukaamada qaar laga helo fain lam takun rudabaat facalaa tamaraat haddii kuwa burburan uu waayo timirtan caadiga ah fain lam takun haddii aanay jirin timiri xasaa xasawaatin min maa wuxuu xantoobsanayaa xantoobo biyo ah kow laba saddex afar shan kolba intuu u baahdo witri iyo tira isdhiman markaa timirtaas iyo biyahaasi baa ugu fadli badan raashinka kale iyo wixii kale aad cunaysa waad kusii xigsiin intabana caafimaadna way leeyihiin sunihii nabigoo la raacayna weeye calayhi salaatu wasalaam baabulqowli cinda alifdaar waa aadaabtii ifdaarka iyo afurka hadalka la odhanayo marka la afurayo can marwaana bni saalimin almuqafac qaala wuxuu yihi ra'aytu bna cumar cabdullaahi bni cumar baan arkay yaqbidu calaa lixyati isagoo garhkiisa qabanaya fayaqdacu waxa uu jarayaa maa zaada cala alkaf qabashada wixii ka dheeraada wa qaala wuxuu yihi ibnu cumar kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa idaa afdara qaala markuu afuro marku wuxuu odhan jiray dahaba adama wabtallat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah saddexdaa eray dahaba adamau waxa tegey haraadkii allow naga tegsii wabtallat alcuruuq xididadii soomku qallajiyeyna qoye wa habata alajru abaalmarintii lagu doonayay arrimahaa ad adagina way sugnaatay in shaa allahu baa la raacinaya ilaahay baa hadduu doono hadduu ilaahay doono arrimahan isku hagaage hawshaa adaga haraadka iyo xididadan qallalaya waxaa lagu doonayaa maxay waxaa lagu doonayaa ajri ajridoon weeye ajrigiina ilaahay siaanu ka rajaynayna noo sugan waa eray xadiidkaasi markaa waxa weeye marfuuc bidarajati alxos inuu xasan yahay ayaa muuqanaysa oo markaa dee xasanna waa waa lagu camal falaa qolyaha qaarkood hadal ibnu cumar bay ka dhigeen laakiin sheekhan inuu marfuuc yahay buu caddeeyey ama halkan ku sugay oo rajaxay ninkan taabicigee marwaan la yidhaahdaana ficil kale oo ibnu cumar uu samaynayey ase aanu nebiga ka warinin ayuu isaguna inoogu sii daray oo uu ku iftiiminayo ibnu cumar inuu la kulmay xadiidkana ka wariyey ficiladiisiina wax ka xafidtay uu samayn jiray marka uu garhkiisu dheeraaday bu uhi cabdillahi ibnu cumar garhka saasuu u qabanaya markuu garhka sidaa u qabto inta dheer ayuu jaraya inta siyaadada ka ah ayuu jaraya ilan dadku way kala gadheerayn innaga keenani haddaanu tuujintaa yarba gaadhayn oo uu iska adag yahay dadka qaarkood oo meelahan hoose xundhurta iyo gaadhaabaa jira jilbaha iyo albani buu ahaa baan filayaa kii lahaa dee ku doodaya in la gaabin karo garhku marka uu dheeraado qoladan xijaase culimada sacuudiga iyo malaa waa masaa'ilka isku diidanaayeen isagu wuxuu lahaa wixii dheeraado sidan ibnu cumar oo kale waa la jari karaa dee waxaynu isku ogeyn yufhamu nas kamaa fahima salaf asalaf salafku sidii iyo asxaabtu naska u fahmeen baynu inaguna u fahmaynaa baa la isku ogaa marka wixii dheer waa la jari karaa dabeetana wuxuu kasii sheekeynaya ragga qaarkoodoo dee hadday gaabin waayaan hawlibo kala kulmayso oo sillad ku qaada markuu dheeraado dee siduu odhanayaa buuhi qaar baa siday u leeyihin sunnahan dabiiqno hawshii kaloo dhamiba garhku ka mashquuliyo sillad ku qaaday buui markuu jilbaha gaadhay siday yeelayaan buui almuhim waa ficil saxaabi weeye oo markaas ay aimada qaarkood qabaan kolka uu dheeraado in la daliishan karo ficilkiisa maadaama nin sunnaha aada ugu adagnaha baab lfidri qabla guruubi shams afurkii oo la afuray intaan qoraxdii dhicin dee dabcan looma kasina khada arrintaasi maxay noqon can asbaa binti abi bakr qaalat waxay tidhi afdarnaa yowma fii ramadaan maalin baanu bisha ramadaan afurnay waanu cunnay fii kaymi wakti daruura fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga waktigii nebiga maalin daruuraanu moodnay inay qoraxdii dem tiriyo markaasaanu iska afurnay uma dalacat ashams qoraxdii unbaa halkaa hoose murh ka soo tidhi daruurtu qarinaysa qaala abu usaamata raawihi ruwaadda xadiidka warinaya mid ka mida baa wuxuu su-aalay sheekhu kasii warinayo qultu lihishaam hishaam waxaan ku idhi buuri umiruu bilqadaa dadkii miyaa la faray inay maalintaa qalleeyaan qaala wuxuu uhi waa buddun min dalik waa lagama maarmaan lagama maarmayo walaa budda min dalik arrintaasi waa laga maarmaan buuhi in lasoo qalleeyaa saasuu fahmay a'imada jumhuurkuna saasay u fahmeen marka xaaladaasoo kale dhacdo dadku umay kasinoo dembi ma laha khata'aasi waxaa ka imanaya in aanu dembi lahayn qof dadkii markay saas ku dhacdo may gafin laakiin gashigii iyo waa lagu leeyahay salaadii ood ilowdoo kale dee koodhan markaad xusuusato aqimi salaata lidikri ilaahay wuxuuhi kol haddii xusuus aada xusuusatay salaadii ood marka waa nisyaankii oo kale ama inaad tukatayba aada moodayso adu khad i shaygii khad aha gaf dembi ma leh laakiin dayntii gashigii waa lagu leeyahay fa dayn ullahi axaqu an yuqdaa qolyaha qaarkoodna waxay kudood ku doodayaan inaan maalintaa lasoo qalaynaynin waayo nebigu ma sheegin halkan oo amar muu siinin dadkii inay soo qaleeyaan haddii lasoo qalaynayana waa la amri lahaa ummaddanna wixii khad iyo gafa waa laga dulqaaday nin waliba doodiisa meel buu ku adkaysanaya laakiin kolka la eego soomka iyo sida ay cibaadadaasi kusoo socotiyo usuusheeda iyo adiladeeda qowlka jumhuurta raajixa in lasoo qalaynayo baabun fi lwisaal aadaabtii soomka waxaa ka mida inaan la wisaal garayn ama aan la isku xidhiidhinin macnaha waxa weeye wisaalku maantaad soomanayd caawana waad soomanaanaysaa berrina waad soomanaanaysaa habeen dambead soomanaanaysaa saa dambe taa sharciguma ogolaa maalinkii soomanow habeenkiina cun can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nahaa can ilwisaal isugu bixiskuu diiday soomka habeen iyo maalinba wa qaaluu waxay idhahan fa innaka tuwaasilu yaa rasuula allah hadda rasuul allah adiguba waad isku xidhiidhaysaa habeenkiiyo maalintii middaxa ma cuntid qaala wuxu uhi innii lastu kahayatik anigu idinkoo kale ma ihi innii udcamu wa usqa waa la iraashimaayo waa la iwaraabiyaa udcamu wa usqa ilaahay baa dacaami siiya sharaabna waa la isiiya waa la waa la iquudiyaa cabitaanna waa la isiiyaa yaa siiya ilaahay subxaana wa tacaala marka maadaama aydaan ila mid ahayn waxyaabaha khusuusiyaadkayga ah ee aydaan igaga dayan karaynin baa loo fahmayan khusuusiyaadka nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha khusuusiyaadkaa saddex qaybood u qaybsanaa qaybuu dee ummadda ambiyadii kaga duwan yahay iyo qaybuu ummaddan kaga duwan yahay oo isaga waajib ku ah iyo wax isaga xaraam ka ah oo ummadaba u bannaan arrimo furuuq noocaasa jiray marka wax ummadda ka xaaraana oo isaga u xalaala buu ahaa sida dee xaasaskii badnaa unbuu kana la mid yahay can abi saciidin alkhudriyi annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulka ole buu maqlay laa tuwaasiluu soomka ha xidhiininina habeen iyo maalin fa ayukum araada an yuwaasil ka doona inuu xidhiidhiyo falyuwaasil ha xidhiidhiya xata asaxar ilaa suxuurta macnaheedu waxa weye marka uu afurka fiidka afuro maqribka hadduu doono yuu cashayni habeenkiina waxba yuu cunine waaga ka hor ha cuno way dhici kartaaba dee dadka qaarkood inaanu ama cunadiiba jeclaysanin ama sidaaba xiiseeyo marka labada koone habeenka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa labadaa wax ka cun qaaluu waxay dhahan fainaka tuwaasilu qaala inii lastu kahayatikum ina lii mudciman anugu waxaan leeyahay mid iquudiya yudcimunii raashima wasaaqiyan yasqiini iyo mid icabsiiya markaa dee aimadu kolka ay sharxayeen qolaba siba u sharxeen qola waxay idhaahdeen dee sidanuu nebigu ku caddeeyey wax aynu inagu kalifay inaynu taawiilinaa ma jire waan la arkaynununa cunno iyo cabid qarsoon baa ilaahay siinay waa isaga caddeeyey bay qayb kalena waxa ay idhaahdeen quwa iyo awood uu leeyahay qofka wax cuna ama wax caba ayuu ilaahay siinaya oo maalan qofku had iyo jeer marka wuxuu jecel yahay helo cunnada iyo cabidda waxaasuu ku ilaawaa waxaas iminka hadduu qofku cilmi akhrisanayu jecel yahay waa laga yaabaa inay cashada ku dhaafto ka adduunyada jecel waa laga yaabaa inuu siduu u tirtirinayo lacagtaa ama u xisaabinayo iskaba ilaawoba wixii la cunayay mid baa kubad laga yaabaa inuu daawanayo afar saacadood saddex saacadoodoo wax cuni lahaa may horta ha dhammaato iska daa marba inuu soo jaaniseliye midba wuxuu jeceliye midbaa afadiisa la sheekaysanaya oo cashadaba ku ilaawi kara marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam jacaylka uu ilaahay u qabo iyo cibaadadiisa iyo ducadiisa way ilowsiin kartaa ama aan ilaahna wuu ku dhaafi karaa oo waktiga xubbiga iyo cishqiga sida ibnuqayim oo kale masalada ku sharxayo arrinahaasaa lagu fasiray si kastaba ha ahaato oo arrin nebiga u gaaraho aan lagaga daayn karaynin aadaabti siyamka wey baabu lghiibati lisaai aadaabtii waxaa ka mid a inaad afka haysato oonad uurkoo qura haysanin afka ibta uurka intaba waa laga ilaalinaya wixii soomka jebinaya hiibadu waa xanti can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man lam yadac qofkaan iska daynin qowla zuur hadalka dembigaah waalcamala bihi iyo isticmaalkiisa falaysa lilaah ilaahay uma sugnaanin xaajatun wax baahiya ilaahay uma qabo muraad alla kama laha an yadaca inuu qofkaasi iska daayo dacaamahu wa sharaabah cunadiisa iyo cabiddiisa macnaha inuu ka afhaysto cunnada iyo cabidda oo aanu xaaraanta iyo qowlka xun ka afhaysanin wax macnaa ma laha sidaa daraaddeed baa qolyaha qaarkood ay yidhaahdeen hadalka xumi wuu buriyaa iyo ma buriyo ajriguu yareeyaa iyo mee wuu buriyaabaa qolaba xadiidkan dhan u daliishato daahiriyadoo kale waxay leeyihiin kol haddii la yidhi ilaahay waxba muraadba kama laha soomkiisa dee lagama aqbalin wey idan xantu way jebinaysa halkaasay mareen laakiin jumhuurulculamaa waxay ku tegeen waxyaabaha mubdilaatu siyaam laydhaha soomka buriye kuma jiro hadalka xun iyo dembiga qowlka ah inuu ajrigii yareeyo mooyaane marka laga tago gaalnimada ereyada gaalnimada diin cayga ilaah cayga rasuul cayga kuwaas way burinayaan lain ashrakta layaxbadana camaluk aayaddaasaa daliilu ah can abi hurayrata ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxu uhi asiyaamu junna soomku waa gaashaan naartana gaashaan buu ka yahay wixii xun oo dhanna gaashaan buu ka yahay idaa kaana axadukum saa'iman midkiin hadduu sooman yahay falaa yarfud hadal dembiyayuu odhan walaa yajhal dhaqlaha iyo dhacdhac ha iska ilaaliyay jahliga fain imru'un shaatamahu qaatalahu aw shaatamah hadduu qof la dagaalamo ama caayo falyaqul ha yidhaahda innii saa'im innii saa'im waan soomanahay waan soomanahay marka sidaas weeye oo isaguna yuu dadka u horseedin xumaanta kuwa xumaanta ula yimaadana yuu la wadin meelaha la ilaalinaya ibtii oo sinada ka samayn lahaa ama ilaahna aan xaaraamta ama xaaraantii uu caloosha ku ridi lahaa ama raashinkii aan loo bannay inuu cuni lahaa waxa la mid a hadalkii dembigaha taasina waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mid a dad la aragyaaba dhib la aragya inaad dadkaba kuwooda dembigale iska yaraystood iskaga fogaato hadday kula soo doontaanna nin hadlay nin aamusaa biiyey waan soomanaha hebelo waxaan iyo waxanaa jira waan soomanaha hebelo caynkan iyo caynkanaad tahay waan soomanaha afkiiba waa guray marma waxbaa udhidhmay baa laga yaabaa inuu idhaahdo waan soomanahay bay kan maanta ka qabsatay qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin qalbiguu ka odhanaya laakiin sida raajixa waxa weeye inuu ku dhawaaqo wama aanay istusnimo ka noqonayn kama noqonaysa waa afwaajin iyo abhin baa laydhaha baabu saaimi yasubu calayhi almaa min alcatashi wayubaaliqu fi listinshaaq waa qofkii soomanaayoo madaxiisa ku shubaya biyaha yasubu calayhi almaa jidhkiisa ayuu biyaha ku shubaya min alcatashi haraad daraaddeeda wuu isqaboojinaya wayubaaliqu fi listinshaaq iyo isaga oo ku xeel dheeraanaya sandaarsiga biyaha uu sanka gashanayo hal haadaa yajuus wahaadaa yajuus maa xukmuhumaa labadaa xukunkoodu waa maxay qofkii kululaaday inuu biyaha ku maydho iyo kii weysaysanayay inuu biyaha sanka kor u geliyo maxaa labadaa xukunkoodu yahay xaadiidtaa ka jawaabi عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي لأسوحوا يلوحا أمر الرسول وحن أركي الرسول قال أمر الناس تتك أي فري في سفره سفر كي وكتري عام الفتح سنة كي مكان الحرين رمضانها في في الفطر إلى أفران رمضان هي الحرين مكة أفربوه وسببي وقال النبي وحوري تقووا لعدوك وحوغيست عدوك وتمريست وإن التمر أهشان عدوك من صومانيه الكر والفر سي أرد إيا سو أرد مكري كره وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وصام قال أبو بكر وحوري قال الذي حدثني أصحابي حديثك إيشيغي وحوري لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحنرك bilcarj meesha carji la ydhaha isagoo jooga waa meel ka durugsan madiina meel magaceed weeye yasubu baan arkay isagoo ku shubaya rasuulku calaa ra'sihi ilmaa madaxiisuu biyaha ku shubaya wa huwa saa'imun wuu sooman yahi min alcadashi haraad daraaddeed aw min alxari kulayl daraaddeed dadka wuu u fasaxay laakiin isagu wuu sii sooman yahi marka xadiidku wuxuu muujinayaa safarka in laguna soomi karo laguna afuri karo labadaba waxa labaadoo muujinaya qofku inuu iska maydhan karo maydhi aan kii jinaabada iyo jumcaha ahayn laakiin qabowsiya tasharubka masaamida jidhku uu ka cabayo jidhku yatasharab min masaami ljasad meelaha daldaloole ee jidhka ee dhididkaba uu kasoo daayuu ka cabaya taasi waxa weeyaan waa wax ka galay min manfadin hayri maftuux bay yidhaha fuqaadu meel daloosho laakiin aan furnayn dhib ma laha taas marka intaa waa la ogolyay mubaaxaatu siyaam weeye qofka sooma waxyaabaha u banaan waxaa ka mid a maalinkii inuu maydhan karo maydhi nadiifsiya maydhi qabowsiga intaba can laqiid ibni sabra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi markii uu laqiid u sheegaya habka u weysaysanaya kitaabu dahaaraynu kusoo marnaye baaliq fi listinshaaq markaad sandaarsanaysa biyaha kor u geli sanka xagga sare soo nadiifi ilaa an takuuna saa'iman inaad tahay mid sooman mooyaan marka haddii aad sooman tahay sanka kor ha u gelin xadiidkaasina waxa uu daliil u yahay sucuudka waxaa la yidhaahdo inuu jebinayo soomka sanka iyo dhegaha oo qofkii wax lagaga shubaa inay la mid tahay dalqada oo lagaga shubay markaa farqigaasaa udhaxeeya meelaha qofka jidhkiisa ay wax ka gelayaan meelina way jebinaysaa soomkii meelina ma jebinayso baabu fi saa'imi yaxtajib qofkii soomanaayo oo istoobaya baabkan hore wuu diidayaa soo qofkii soomanaa inuu istoobo baabka ku xigaana wuu fasaxayaa muran dheer baa ka dhacay oo qolyaha qaarkood waxay idhaahdeen toobinka ama dhiigoo la shubo wuu jebinayaa qofkii soomkii wuu jebinayaa qayb ka midina culimada waxay idhaahdeen ma jebinayo qoloba qola waxay qaateen axaadiidta jebinta qolana axaadiidta aan jebinayn qolana way jamciyeen qolyaha jamciye markaas ugu wanaagsan waxa weeye in la yidhaahdo toobinku looma ogola qofka haddii uu daciifinayo oo soomkii uu ka daciifinayo iyo dhiigga uu shubaaba mar haddii uu soomkii ka daciifinayo ma banaana haddii aanu ka daciifinayn wuu bannaan yahay laakiin isaga oo istoob isagoo sooman hadduu istoobo xataa uu daciifiyo soomkii ma jabayo qowlkaasaa markaa ay u badan yihiin qayb ka midna culimada waxa bay leeyihiin axaadiidtan sheegaysa in isaga oo qofkii haddii uu maaragtay inuu toobinku jabinayo sheegaya waa la nasakhay khilaafka culimadu saddexdaa qowl weeye kaasaynu rajaxnay dhexe jamcinaya axaadiidta can thawbaana cani nabiyi qaala wuxu uhi afdala alxaajimu walmaxjuum wuu afuray kii wax toobaya iyo kii la toobayay labaduba kee wax toobayay in wax ku sirbadeen baa laga yaaba wax liqliqay kan kalena waxaa soomkiibaa ka jabay marka qolyaha awilayaa waxay leeyihiin dee inuu daciifo wax iska cumaabaa laga yaaba labadooduba khatar waxay ugu sugan yihiin inay afuraan oo kanina waxaan uu nuugnuugayo inuu ka jebiyaa laga yaaba kan kalena daciifnimo ku timi inay ka jebiso marka bictibaari maa huwa fiihi ma waa bictibaari maa ya-uulu ilayhi waxaa laga yaabaa inuu soomkoodii jabo saasay ku fasireen عن أبي قلابة الجرمي أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فذكر نحوه حديث كاراكل وشيء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل على رجل بالبقيع نبو النبي قويمي بقيع شوغة حواليه بقيع وهو يحتجب نكاسوش توبية وهو آخذ بيدي nabiguna markaa gacantaydu haystaa oo gacantu haystaa lihamaani casharata sideed iyo toban baa waktigu maraya khalat min ramadaan sideed iyo toban maalmood ayaa ramadaan tegay faqaala nabigu waxau hi afdara alxaajimu walmaxjuum can thawbana ana nabiya qaala afdara alxaajimu walmaxjuum can thawbana can nabiyi qaala afdara alxaajimu walmaxjuum markaa xadiidkaa shadaadna cidda uu xadiidkani ku yimi iyo sababta uu lahaa iyo goobtuu nebigu ka hadlayo wixiibuu sii sheegay dhowrkaa xadiid markaa dhowrkaa jumle isku mid ah ayaa ay ku soo arooreen toobinkii inuu jebinayay dhiig la shubo oo dhamiba macnaha kii tijaabada loo qaadayey ee laabku uu ka eegayey dhiiggii uu shubayey toobinkii dhanba isu raacayaan wixii qofka laga keenoo dhanba baabun fi ruksati fii dalik waxaa la ogolaaday inuu qofkii soomanaa istoobi karo can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ixtajama wa huwa saa'im nebigu wuu istoobay isaga oo sooman sidaa ayaa uu sheegay marka xadiidkaasina wakti dambu ahaa ilaa qoryaha qaarkood ay ku sheegeen inuu xajatulwadaac ahaa oo dheer nabigu intaanu boqol habeen gaadhinba ama saddex bilood gaadhinba uu dhintay sala allahu calayhi wasalam isagoo sooman kol hadduu istoobay dee ma jebinayo wey can rajuli min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nahaa can alxijaamati toobinkuu diiday waalmuwaasalati iyo in la isku xidhiidhiyo soomkii walam yuxarimhumaa ma xaaraantinimaynin ibqaa'an calaa asxaabi asxaabtiisa isagoo u turhaya oo wisaalkan iyo isku xidhiidhintana uga turhaya xijaamada iyo daciifnimada uu watana uga turhaya faqiila lahu ya rasuul alla faqiila lahu ya rasuula allah inaka tuwaasilu ila asaxar oo adiguba soo adiga ilaa suxuurta xidhiidyadaadi faqaala wuxuu hi inii uwaasilu ila asaxar anigu ilaa suxuurta waxba ma cuno wa rabbii yuطcimunii wayasqiinii ilaahaygaa macaam iyo siqaayo ama sharaabi siiya wisaalka ilaa suxuurta la xidhiidhiyaana waxaa kaluu noqon karaa sidaynu hore soo sheegnay labada dhinacoo laga afuro ayaynu nidhi laakiin wuxuu kusii cad yahay in maalan qofku markuu maanta o dhan soo soomanaa aanu afurinba maqribkii laakiin uu afuro uun marka waagu baryayo dee kolkaasa habeenkiiiyo maalinkii uu isku xidhiidhiyey waana ka halkan ila saxar marka kanuu asxaabta u ogolaaday ee xijaamada la socdaa waa ka ila saxra laakiin kii laba maalmood iyo laba habeenay israaciyeen uma ogolaan can haabitin qaala qaala anas waxa uhi maa kunaa nadacu lxijaama annagu toobinka umaanaan ugamaanaan tegayn toobinkaasoo lisaa'im qofkii soomanaa u sugnaaday oo uu istoobayo ilaa karaahiyata aljahl daciifnimo soo gaadhaysaanu nacayni jahdigu waa dhibaato iyo rafaad iyo tamar daro tamar darro ku dhacayso oonu nacayna daraaddeed ayaa qofka sooman loogu diidayay toobinka ee burin uu burinaya may ahayn qowlkan qolada dhexdhexaadkii qowlkaasay qaateenoo sidan asxaabigu ku fasiray waxay leeyihin sababta loogu diiday waxa weeye ajrigiisii inuu ka yaraynayo qofka noocan oo kale ah ee dhibaato badani ay soo gaadhayso naftiisiibuu dhibaya marka min mubaaxaati siyaami cinda jumhuuri alxijaana toobinkii waa ka mid bisha ramadaan uu qofku istoobi karo isagoo sooman waxyaabaha mubaaxa ee u banaan asxaabta qaar badanna way iyagoo ka cararaya ishkaalkan iyo khilaafkan jira habeenkiiba istoobi jireen baabun fi lkuxli cinda nawmi lisaaim kuxli waa indhakuushi oo lisaaim qofkii soomanaa indhakuusho cinda anawm markuu seexanayo kuma qaydna keligeed laakiin maalintiina waa indhakuulan karaa si kale haddii loo eego indhakuushu miyay u bannaan tahay mise waa loo diiday qofkii soomanaa mar haddii indhakuushi ay bannaan tahay wixii kale dawooyin ahaa ee indhaha lagu shubayeyna waa la mid can anas bni malikin annahu kaana yaktaxilu wahuwa saa'im isagoo sooman ayuu anas indhakuulan jiray xasanu mawquuf saxaabiga hadalkiisii weeye can ilacmash qaala wuxuu uhi maa ra'aytu maan arag axadan qof min asxaabina asxaabtayadii ka mida macnaha dadkii waktigaa aynu noolaayeen culimadii iyo salafkii yakrahu isagoo nacaya alkuxla lisaa'im indhakuusha umay nici jirin culimada iyo salafka aan wada noolayn qofka sooman wa kaana ibraahim ibraahim anakhaci waxau ahaa yurakhisu wuxuu ogolaan jiray an yaktaxila inuu ku indhakuusho assaa'imu qofka sooman bisariri dacarta dacarta inuu qofku iskaga indhakuusho way uu saamixi jiray marka salafku wuxuu u badan yahay buu leeyahay inuu wuxuu loo badan yahay inaan indhakuusha iyo waxaan daroobiska ah ama indhaha lagu dhubqinaya aanay jebinayn sabirku waa dacartooy waxyaabaha qofkii soomkii ka jebinaya waxaan ka jebinaynin ayaynu gallay waa mubdilaat wa mubaaxaat siyaam baabu saa'imi yastaqii'u camda qofkii soomanaayo isaga hunqaacinaya si ogaana wuu ka jabayaa soomka can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau ihi man daracahu qay-un wahuwa saa'im qofka hunqaacadu ay soo riixday ka xoog badato isagoo sooman falaysa calayhi qadaa qalo laguba leh qofka qalo waxaa lagu yeeshaa markuu soomka ka jabo macnaheedu kamuu jabin weeye soomka wa in istaqaa'a falyaqdi hadduu iska hunqaaciyana ha qalleeyo warcad wey liannahu qofka wixii lagula xisaabtamaya waa wuxuu awoodi karaye hunqaacadii ka awood badatay dee waxa weeye waxaan loo qabanaynin can macdaana bni dalxata ana abadardaa xadaa asxaabigaasi wuxuu ninkaa u sheegay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaaa faafdara inuu nebigu hunqaacu afuray ayuu u sheegay falaqiitu thawbaana macdaan baa yidhi waxaan la kulmay thawbaan ninkii la odhanayay mawlaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku xoreeyo shaqaalihiisa ahaa fii masjidi dimashq dimashq masaajidkeedaan kula kulmay faqultu waxaan idhi ina abadardaa xadaanii asxaabiga abudardaa wuxuu ii warramay uu ka sii xaqiijinaya ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaaa faafdara intuu hunqaacay inuu afuray qaala wuxuu thawbaan yidhi sadaaqa run buu sheegay abudardaa wa ana sababtu lahu anigaana ugu shubay waduu'ahu biyihii uu ku weysiisan lahaana anigaa ugu shushubay marka xadiidka laba masale ay culimmada qaar ka midii ka qaateenoo hunqaacadu inay jebinayso soomka iyo inay jebinayso weysada laakiin labadaa jumhuurtuba qabaan ee waxa ay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u u afuray soomkanba ahaa soom sunno ah kadibna dee marka uu hunqaacay xanuun baa ka keenaya wuu daciifay sidaa daraaddeed ismuu kalifina uu iska afuray ixtimaalkaasaa jira qofku marka uu hunqaaco waa maruu xanuunsanayo qof ciyaar isaga hunqaacaa ma jiro saa daraaddeed wax ku kalifayaa ma jiro isagoo xanuunsanaya inuu sii soomanaado soomkana farad laguma sheegin mid sunno ah ayay ku fasireen saa daraaddeed buu isaga afuray masaladan a intuu hunqaacay ayuu weysaystay dahaaradiisuu ilaashanaye rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo nadaafadda munqaacadu inay jebinayso weysada kama laasimayso waayo isaga oo weyse qaba ayuu mar labaad weysaysan jiray oo uu tajdiidin jiray marka tanina dee inuu dahaaradiisii dhammaystirto oo macla weyse uu ka dhigay un weyn kuma cadabay markaa labadaba leeyihi mubaaxaatu siyaam wa mubdilaatu siyaam baynu ku jirnaa qofka wixii soomka ka jebinaya wixii u bannaanaayo isbarbar socda lagana yaabo madaahibta qaarkood shay ay mubaax kuwani u arkayaan kuwa kalena mubdil inay u arkayaan inuu burinayo sidaa daraaddeed laabudda an tacrifa almutafaqa waalmukhtalafa fiih wixii la isku waafaqsan yahay iyo wixii la isku khilaafsan yahay inaad kala garataa way fiicantah baabu lqublati lisaaim qofkii soomanaayoo xaaskiisii dhunkada ma ka jebinaysaa soomkii qubladaasi mise kama jebinayso can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yuqabilu wahuwa saa'im wuu dhunkanaya isagoo sooman wayubaashiru wahuwa saa'im xaaskiisuu la ciyaaraya isagoo sooman walaakinahu kaana wuxuu rasuulku ahaa amlaka liirbi alaabtiisa mid haysasho iyo hanasho badan laga yaaba de inaanu idinka idin la mid ahayna idinka awood badnaa bay leedahay caaisha marka waxay sheegtay wuxuu nebigu sameeyey iyo waxa ilaahay ku galladee awooda idan markaa kii ishubow nebiga waad ku dayan kartaa kii aan ishubinowna halkaaga joog qof faqiihada bay ahayd oo cilmi badan can caaishata qaalat kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yuqabilu fii shahri ramadaan bisha fii shahri sawm bisha soomka ayuu dhunkanaya عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يقبلني وهو صائم أنيق لفتيد ودكان إيبي الله سوى صوما وأنا صائمة أنا ونا صوما تاسنا شاعي قال إسايو بالله يا صومك أنا إساقا وحكا نقونا كبرنا وحكا نقضا هدي الله أولا لهانا وركا سيالكا سوكوها إذا مركا وحيابها قاركود با جائزة laakin yakunu xaraam xaraaman lilaazim shay baa isagoo sidiisa jaa-is u ah ama u bannaan wax ku xidhan daraaddii xaraam la noqon karaa dhunkashadiibaa qofkanna u bannaanaan karta qofkanna aan u bannaanaanaynin can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala cumaru bnu lkhadaab asxaabigii jaliilka ahaa cumaru lfaaruuq ayaa waxau ihi hashiishtu maalin baan hinqaday ama daqaqamay wax isku dayoo faqabaltu ana saa'im xaaskii baan dhukaday anoo sooma faqultu yaa rasuula allah waxaan igu rasuulkii ilaahay ow sanactu liyawma amran cadiima arrin weyn baan sameeyey maanta qabaltu wa ana saa'im qaala markaa nebigu waxau idhi intaanu su-aashiisii uga jawaabin su-aal buu weydiiyey halkaasay jawaabtii ka soo baxday waa asaariibtii wanaagsanayd uu ummadda waxu bari jiray ara-ayta ka warran cumarow low madmadta min almaa haddaad biyo ku luqluqato wa anta saa'im adoo sooman haddaad biyo ku luqluqato ma kaa jabay soomki qultu laa ba'sa bihi mae luqluqashadaasi dhib ma laha qaala wuxuu uhi famah fama su'aalu idan haddaa maxaad iga weydiin dhunkashadii iyo dhadhamada biyaha isku mida marka sidaa tan uga jawaabto inta kalena u qaado cabitaankii iyo galmadii ama jimaaciina waa isku mid marka nusuustaasi waxay tilmaameen in ay tahay wax bannaan mabda-iyan ama si guud asalnimo baabu karaahiyatihi lishaaba qofkii dhalinyarada ahaaba qubladii loo karaahiyey marka alqubla waa ficilkaasunbaa damiirka labi u noqon doonaa baabu karaahiyatihi karaahiyatu hada alficl ficilkaa isaga ah waxaa loo diiday lishaabi qofkii dhalinyarada ahaa ee hamadiisa iyo hawshiisu ka xoog badanaysa can abi hurayrata ana rajula sa'ala الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nin baa nebiga weydiiyey can اlmubaasharati lisaa'im qofkii soomanaayoo xaaskiisii la ciyaara farakhasa lahu wuu ogolaado wuxuuhi iska wad waataahu aakharu fasaalah mid kalea rasuulka u yimid oo yidhi ka waran wax isku soo beegayba waana laga yaaba inay wakti kale ahaayeenba xataa fanahaahu wuu dido wuxuuhi iska joog faida aladii waaba iyada oo kii rakhasa lahu shaykhun kuu fasaxay oday buu ahaa waaladii nahaahu shaabun kuu u diidayna dhallinyaro ahaa marka isagaa bardaamiyey ama miisaanka saaray ama mashqiciyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkani waa xasan saxiixa inkastoo ad arkay kutubaha qaarkood oo daciifiya xadiidkaa kala qaadaya shaabka iyo shaykh walxukmu yaduuru maca cilati xukunkuna kolley cilladiisunbuu la socdaayo qubladii ama mubaasharadii way bannaanaayeen sidaa caaishaba ay sheegtay liman yamliku irba qofka alaabtiisa xejin karaya ayay u bannaanaayeen marka hadduu dhallinyaro yahay iyo hadduu oday yahayba oo awooddaa uu leeyahaa haddii xataa kan odayga a laftiisu aanu isayn karayninna isaguna ka dhallinyaradan buu la mid noqonaya marka qaacidadu alxukmu yaduuru maca alcilla cilladiisaasuu la wareegaya marka halka loo raacaya halkaa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu labadooda u kala qiimeeyey man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiih qofka seeraha ku warwareegana waxaa laga yaabaa inuu daaqo saa daraaddeed baa bahasha nafyi waa daciifa ee qofku inuu maaragtay meeshii naftiisa wixii ka xoog badanaya iska ka warwareego wey wa khuliqa alinsaanu daciifa insaankii waxaa la abuuray isagoo tamar daran idan shaydaankiiyo shahwadiisu way jiidan karaan baabun fii man asbaxa junuban fii shahri ramadaan mubaaxaatu siyaam waxaa ka mid ah oo tobaneeyo shay ama dhowr iyo toban shay ah inuu waaguu baryi karo qofka isagoo janaabo leh oo aanu waxba ka noqonaynin soomka can caaishata wa ummi lmu'miniina zawjay nabiy sala allahu calayhi wasalam labadaa ooriyooda xaasaskii rasuulka ka mida waxaa laga warinaya annahumaa qaalataa labadoodaba waxay idhaahdeen kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa waa yusbixu junuban isagoo jinaabo qabuu waa baraysan jiray qaala cabdullaahi aladramiyu fii xadiidihi fii ramadaan ramadaan baa weliba isagoo ku jira ayaa waaguu bari jiray min jimaacin weliba galmo hayri ixtilaamin aanu isku jinaaboonin uma yasuum uu soomaya macnaha hadalka waxaa loo sii cadcadaynayaa meel kastoo muranka laga si laga keeni lahaa afaaf way ka oodayaan afkay dhacanta ka saarayaan macnaha waxa weeye ramadaan bay ahayd isagoo jinaabo qaba oo weliba galmo sameeyey oo aanay isku ixtilaamin isagu ayaa arrintani ay ahayd idan markaa inaad habeenkii wax samayso waaguna adoo jinaabole uu kuu bariyo wax dhiba ma leh can caaishata zawju nnabiyi sala allahu calayhi wasalam أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب نبigu albaabka taaganoo sii bixi raba buu ninku yidhi ya رasuul الله إنii أصبح جuنuبا anigoo janaabadan waa barista وأna أuriidu الصiyaam aniguna waan soomaa oo macnaha waxaan doonaya inaan soomo suno iyo faral mid kastaba ha ahaatee soom baan doonaya waaguna wuu ii baryay anoo jinaabale faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yihi wa ana usbixu junuban wa ana uriidu siyaam wa ana uriidu siyaam aniga laftigayga buu waagu ii baryaa anoo jinaabale anna soom baanaan doonayaa faaktasilu wa asuumu intoon maydhaa un baan soomka sii wataa marka macnaheedu waxa weeye ficilkaad samaysay anaa sameeyo isku mid bayno qanac dee warku waa dhan yahy faqaala rajulu yaa rasuula allah ninkiiba haddana dhan kale ka soo wareego wuxuu ihi rasuul allah inaka lasta milana dee rasuul ilaahay baa too nala mid mayhid lasta milana annagoo kale ma tihin muxuu ku sababeeyey qad gafara allahu laka maa taqadama min dembig wamaa ta'ahar ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba uu kaa dhaafay faqadiba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu u cadhooday ninkan isqanciyey wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii anugu la arjuu waxaan rajaynayaa rajihiisuna waa dhab an akuuna inaan noqdo akhshaakum lilaah ka idinku cabsi badan ilaahay waaclamakum wa aclamakum idinkuna aqoon badan bimaa attabicu waxaan raacaya ku dhaqmayo nin qarinaya mayhi wixii idiin gooniya wixii ii gooniyaya waxaynu wada leen macnaheed halkaa waxa uu ku muujiyey shaarica oo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaan masaa'ilku hoos marayn oonu ahayn nin kala garan la waxa isaga u gaarah iyo waxay ummadda ka siman yihin xadiidkaasi markaa wuxuu muujiyey شرحيا قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في جميع الأمور إلا ما اختصه الشرع وحي الشرع وكسر ريبا موياني وحو البنبي قوينو كقضينينا عليه الصلاة والسلام سلا إساقبا هل كاو كعدي باب كفارة من أتى أهله في رمضان وقفك حاسكي سيوتك بشهر رمضان هل كاسو وقتك نلعب